waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sidaan filaayo inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore geeraarkii aydinku maqasheen waxaa kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii mariyey qaajo balas gabyaal la ohan jiray wuxuuna ku saabsanaa isaga iyo colkii uu la socday jabkii ka raacay goobtii cagar weyne ee ingiriis iyo daraawiishi ay fooda isku dareen wuxuu ahaa geeraar ka mida maansada tirada yar ee gabyaal soomaaliyeed uu ku qirto kolka dhinacii uu isagu ku jaalka ahaa amaba uu la soo duulay goob dagaal lagaga adkaado geeraarkaas ka sakow waxaa isaguna jira gabay ay isku ujeeddo ahaayeen oo la tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankii dhowaan bay daraawiishe ka soo guurtay gelin gaalle iyo gudbo ayl oo ay guyaal dhowra fadhiday kuna barwaaqowday waxay degtay taleexa oo bartamaha dooxada nugaaleed ku taal qalcado dagaal oo afar ah sida loo dhisay awgeedna iyaga iyo wixii ku jiraba aan cidi soo hawaysan karin ayuu sayidku halkaa ka abuura afartooda mid walba wuxuu ugu walqalay magac markay maqlaanba cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo midi waa silsilad oo waa midda ugu weyn midina waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer midina waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawadoo iyada martida daraawiisheed si gaara loogu wanaajiyey taleexa markuu ebiyey xaruntiisa rasmiga ahna uu ka yeeshay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qardha laga taagay iyo buraan oo xagga bari taleex kaga toosan laba laga dhisay taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire oo labadooda iyo daraawiishe ay col xiira xiira ah ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishe hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xudidaysan doonaan taasna kuma ay gafsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahi waxay awood u yeesheen inay abaabulaan laba col oo mahiigaana toban kun oo ninna kor u dhaafay sida ku xusan taariikhda daraawiishta maalin loo ballamay ba intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcadihii buraan ku soo cadcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan konton nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waaye markaas buu colkii reer barigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dab kaga shida halkaasna waxaa gubis lagu xasuuqay shan iyo afartan darwiish taasoo ah dhacda hadday mindhaamaanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa raggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray markaasna wixii buraan ka dhacay daraawiish uga warramay iyagiina dib u qabsiga labadii qalcadood iskuma ay hawline shax kale ayay degeen intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid a kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay markaas bay rag intay heleenna birta ka asleen xoole wixii geyiga joogana horta soo marsadeen waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaan jiray baa maantaas cayr faramadow isku waraystay waase siday ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday qayladaa willatay yaa hebel lahaa iyo yaa maali jirayey dhiiladaa la isdareensiiyey boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo cod daraawiish ka soo dhiciyo la qalqaalo taasina waa u meel martay ha yeeshee maantaas colkii ay dhureeni daraawiish kama macaashin xoolana kama soo dhacsane haddiiba inta laga il helay ayaa rag badan laga gabawaray welibana si xun baa inta loo baqa celiyey baambuur iyo bannaantoona looga harin dirirtaasi meeshii ay ka dhacday banka turuji ayay ahayd goobtuse waxay taariikhda ku gashay magaca ahbar humbulle waxayna ahayd kow iyo tobankii agoosto sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankii dabadeed intuu baad dheer gashaday ayuu dhacdadaas sayid maxamed ka tiriyey gabay guul kufaana oo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu dari karo tuducyadiisa caanka ah ee soomaalidu ay aada u taqaana waxaa ka mid ah daa'imow allahayow adaan dunina moogayne daandaansi ina aadanaa loogu dawgalaye dayn nimaan ka qabin buu nafluhu dabagelayaa haddiina lagu soo diray khalqiga dil iyo daaroodba wasangeli haddii uu duntigii didicyo soo qaatay dashiishiya majeerteen haddii deexda laga keenay guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duushay wax lasoo dindaanshaba haddiina la dul gawdiishay dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayey qayladu dalluuntaya haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeeda ma dul keennay kuman duub cad oo wada daraawiisha dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aar daloombiyi markaan ugu dinahayey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin daniima jeexsiisa niman yahu af laba daan leh baan muranka daynaynay dareeraha cidlaa lagama shubo hadal daleereede ma duqaynay reer bari wuxuu doonayuu helaya colkaa habar hundulle ee guuldaraystay ayaa waxaa la soo duulay axmed cali xirsi nin magaciisa lagu sheegay wuxuu ahaa nin saboola oo aan boggiisa boka xigin isla markaasna xaas ah sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay taa awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanga baxdow ah ama geeyo ladano haddii colkiisu guulaysta uu ku saami qaato hadday jabaanna uu cadowga kaga baxsado col waliba see wada faras ma ahayne dagaalyahano lug ah ayaa ku jiri jiray maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna waxa ayaan daradiisa ka mid ahaa axmed cali xirsi inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan rabbise kama aqbalin geed uu soo helo iska daayey naftiisii ayaa qiilqiil gashay dhowr jeer ayuu sigtay mar uu geeda hoostood cabdadda kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday dabadeed cagaag iyo calool maran isaga oo la dalan baabiyaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay markaas baa haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay gaban uu carruurta ugu jeclaa asigi galabtaas aad u dalleensanaayo diihaal awgiis aan tiraabba soo celin karin waa aabbee darxumada wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos soconaantay malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu is yiri isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga uma aan xoogsi tegin wixii habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen gabankaas oo biraale la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey tix wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaabanoo uu naftiisa cudurdaar ugu doonayo isla markaasna uu inoogu sheegayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay wuxuu yidhi bilaalow haddaan ku hagradoon heedha ku halleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday hala doon adkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar la heenseeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hiifay orodkayga habar humbulle habaaskii ka karay hooggii nimaan joogin halaa kama maqnayn ruuxi baan hadhinin mooyaane buuri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydno